waxaa maanta magaalada muqdisho ka anbabaxay arday soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay ee dalkaasi suudaan ardaydaasi oo kaalmaha hore kasoo galay imtixaanaadkii dowladda ee sana dugsiyeedkii ardayda maanta ka anbabaxay gegada diyaaradaha aadan caddi ayaa gaarayay ilaa iyo shan iyo toban arday oo sagaashan ka mid ay ahaayeen wiilal halka shan iyo labaatanka soo hartayna ay yihiin gabdho waxaana ardaydani maanta u duushay dalkaasi suudaan laga soo kala xulay dhammaan maamul goboleeda dalka iyo gobolkani banaadir sida uu warbaahinta u sheegay la taliyaha wasiirka wasaaradda waxbarashada dhanka arrimaha dibadda iyo tacliin sare ismaaciil yuusuf cismaan oo safarka ardayda ku wehelinayey waxaan maanta farxad noo ah inaan halkan ku sagootino arday soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka heshay dalka suudaan ardaydaasoo ah ardayda kaalmaha koowaad ka galay sana dugsiyeedkii dhammaan maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo gobolka banaadir tirada ardayda maanta baxaysa inaan maanta ku sagootino ardayda kaalmaha koowaad ka galay imtixaankii qaran ee la qaaday sanadugsiyeedka ardaydaasoo ka kala socda dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ardaydaas tirtiradu waxay dhan tahay sagaashan wiil ah iyo shan iyo labaatan gabdho tiraguudna waa boqol shan iyo toban arday
qaar ka mid a ardaydii maanta u anbabaxday suudaan ayaa dareenkooda ku cabiray sida ugu faraxsan yihiin inay waxbarasho dhanka dibadda ay u soo dhammaysay xukuumadda federaalk soomaaliya magacii adaxid xibdaan la yihahdaa waxaan halkan ugu mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada oo deeqdan oo na siisay iyo walaalaheena suudaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa waalidkeyga iyo asxaabteeda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdifitaax maxamuse waxaan ka imid gaalkacyo puntland waan u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo si fiican sharaf leh noo soo dhoweysay waxaan leeyahay noolaada dowladda suudaan ayaa ah dowladaha inta badan kaalmaha waxbarasho ugu deeqa ardayda soomaaliyeed iyadoona dalkaasi jaamacadiisa loo tixgeliyey waddamada ugu waxbarashada wanaagsan marka loo eego qaaraddan afrika